kuna soo dhowaada barnaamijkeena caweyska washington oo aad ku maqli doontaan qodobo kala duwan oo xiise leh oo aanay ka maqnayn suugaantii waa fanaanka weyn cabdi xasan dige oo marti noogu ah barnaamijka caawa iyo caweyska waa hagaag intiinii la socotay barnaamijkeena caweyska washington toddobaadkii hore waxaad ku maqasheen sheekadii xaawo jaamac cabdi oo ah gabadh dhallinyaro ah oo aan indhaha waxba ka arag balse nolosha qaybaheeda kala duwan kaalin muuqata ka qaadata xaawa waxay inoo waday sheeko jacayla oo iyada soo martay iyo wiil ay caashiq xooggan u qaaday balse isweydiintu ahayd ninkaasi xaawo jacaylkii ma ka aqbalay mise wuxuu hadal ku dhaafay imabaad arage sideed ugu jeclaan kartaa wariyaha v o wda barkhad maxamuud kaariye oo xaawo waraysigaasi la yeeshay ayaa inoo haya qaybtii labaad ee waraysigaasi
inadka muddo dheeran markaynu is dhaqaanay waxaan u qaaday dareen jacayl anigu waxaanay sida dhabtaynan indhala waxaanay waxay igu adkaatay soo gudbintiisa inaan soo gudbiyo waqti dheer bay qaadayd hase yeeshee dhiiragelin iyo dareen dadaal badanaan sameeyey waxay ii suurto gashay inaan inankii soo hor fadhiistoon u sheego dareenka aan u hayo jacaylka aan u qabo kadib markaas ayaa waxaa iga yibday runtii waxaan aniga markii farxad gelinayn taasoo ahayd inuu caqabad iga dhigay adigu waad indhaladahay sidawdii jeclaatay ama ima jeclaan kartiba wax macquula maaha inay gabadh indhala wax jeclaato waayo jacaylku waxa iisoo maray waxa uu dadka usoo maraa indhaha soo adeegsanayo maahmaahdii oran jirtay waxay indha arkaanba ilka gooyaan
waan garta
ana halkaasaan ka yidhi markaa maanso intaan maansada oo dhan bal halkaa aynu yar sharaxno qofaan waxba arkaynin ama indhaha aan waxba ka arkaynin caashaqo haleelah cayn buu u eegya aada baad u mahadsantahay runtii barkad oon jeclaa su-aal su-aasha si inaad i weydiiso waayo waxaan ogahay dad badan oo adiga kaa badan inay isweydiinayaan hase yeeshee waxaana ku sheegi lahaa ama waxaana adeegsanaa anagu hadda nahay dadkan indholayaasha ah oraahda tiraahda indhuhu waa qalbiga maxay ahayd heystii indhaha qalbiga ka eegma fogo waxaanay arag buu ilaashaa samehen qalbigu waxauu ka fog yahay indhaha isagaa wax qiimeeya isagaa wax jeclaada wax dhanaca hase yeeshee indhahani haday jeer waxay fududeeyaan qofka inaad aragto muuqaalkiisa guud ee aan sida joogiisa iyo jirhkiisa iyo midabkiisa ayay kuu fududeyn karaan walow dareemo kaloo aad ku ogaan kartaan ay jiraan qofka waxaa la yihahda wuxuu ka kooban yahay qeyb muuqata oo indhahani dee wejiga ku yaala ay qaban karaan iyo qeyb indhaha qalbigu ay arki karaan qofka wanaagsan ama qofka xuna waxaad ku qiimeyn kartaa indhaha qalbiga sooma marka anigu indhaha qalbigaan ka arkay waan qiimeeyey waay aynu gudagalna maasooyinkii markaa tirisay su-aashaas isweydiiya isaguna ahayd sidaad ii jeclaatay anigu adigoona arkayn ana markaa waxaan isku dayey inaan si faahfaahsan ugu soo bandhigo qaabka aan u jeclaaday marka heesta waxaa layidhahdaa duudsi iyo guul heesta runtii waxaan adigu mahad celinayaa kooxda night stars oo iga caawisay in heesta ay soo baxdo waxaa qaaday in layidhahdo khadar rambo iyo gabar layidhahdo ifraax heesta waxaa layidhahdaa duudsi iyo guul iyadoo maqalana waa dhegeysan doontaa insha allah ase ereyada haddaan kuu xuso waxay ku leedahay duugeenna dhaxalkiyo maahmaahda weynbaa deeqoo waxay tidhi ruuxay laabtu doontiyo dareen caashiq lama dado anna dooqu yaab leh dayrtiyo gubii hore markaan derisnay tawfiiq iyo dooxadii mudug sow doog jacayliyo daro caashiq ema helin dabadeed halbowlaha wadnahaygamaa degin anoon daymo kugu adhag dhaayagu ku daalacan naftaydaa ku doontee deeqow
maxaad anigoo on ku diiday anigoon ku diiday xigmadoorabaa tidhi isha ruux xaqiiqa qalbigana daweeye adoon dayma igu aray cashaqan ku daashaday adoon dayma igu aray cashaqan ku daashaday siduu kuugu soo tegay deeqaay barisheeg deeqaay barisheeg
salaam alla ilaha wiilkaasi wuxuu yidhi duul horeeta mooye ma filaynin deeqay dadka maanta nool dabuubtaa inay odhan waase deeq ilaahay dayibay ku siiyo daayin baa ammaan mudan ducana waalidiintii anna dood ma furaye aan istaadahayne kaala ila damaashaad adaa dararshay maankee doobiga u soo colo dambarsoo adigu maal dumarna waygu keliga alla ilaha gobonnimo iga dheh sida heestaasi ka muuqata xaawo iyo wiilkii waxay ku heshiiyeen inay daadihiyaan jacaylka heesta waxaa hal abuurtay xaawo jaame cabdi hase ahaatee ee waxay sawir ka bixinaysaa dabuubtii ay isdhaafsadeen iyada iyo wiilkaasi markii ay u sheegtay inay jeceshahay iyo sidii uu ugu falceliyey bal toddobaadka dambe ayaynu halkaasi kasii anba qaadi doonnaa arrimaha ku saabsan nolosha xaawo jaame cabdi haatanna waa qaybtii halabuurka iyo heesaha uu marti noogu yahay fanaanka weyn ee soomaaliyeed cabdi xasan dige oo ku sugan dalka kanada cabdi xasan dige in badan ayay dhegaystayaasha barnaamijka caweyskuna soo weydiiyeen hase ahaatee caawa ayay noo suuro gashay oo aanu fursad qaaliya ku helnay cabdi annagoo kaaga mahad celinayno wakhtigaaga bal ugu horeyn taariikhdaada oo kooban waa taariikh nololeedkaaga ee intii aad ka xusi karto nala wadaag horta waxaan ku dhashay gaalkacyo marka daada waa la qariyaa daada sheegi maayo markaan dhashay misla gaalkacyo ayaad kusoo barbaartay mise goboladii kale ee soomaaliya ayaa yaraantaadii lagu kaxi maya beledweyneaan iskuulka galay qur-aanka dugsiga qur-aanka iyo iskuulka kow meeshaan galay beledweyne ahayd waa tahay xamar baan kusoo barbaaray waan gartay ha iskuulka waxaan uga baxay jawhar waa tahay
inteedii ma garanaysaa intaasoo dhan waxaa jooga xamar cabdi goormaad fanka kusoo biirtay fanka waxaan kusoo biiray markii heesaha hergele la furay goormay ahayd xilligaasi toddobaatan iyo kowdii baan u malaynaya waa tahay e ma shaqo kalaa kaaga horreysay fanka mise markii aad iskuulka soo dhammaysayba horaad ka soo aaday fanka maya iskuul baan aaday waxaan galay ciidamada waxaan waxaan kasoo qalinjabiyey kulliyad ku taalla alexandria oo neval college ah oo oo masar ku taalla oo masar ku taalla waa tahay laakiin markaas ka hor baan fanka galay oo toddobaatan iyo toddobaatan iyo shantii baan aaday halka xagga ah marka adoo isa sii tijaabiyey oo heesihii hirgalay ka qayb galay hase ahaatee aan fanaan caana noqon baad haddana ciidanka iyo arrimaha jalleecdood masar tagto tababare milatary soo qaadatay haa dee laba arrimood oo dabcan laba muhiima weeyaan oo inaad dadkaaga maaweelisood u heesto ood wacyigeliso iyo dee inaad dadkaaga wax ka dhicisood milatary noqoto kee ku jiitay markii dambe horta maya markaan yaraa waxaan jeclaaba inaan eh, noqdo naval officer sarkaal ciidamada ah haa oo Waa weliba nevigaan jeclaa marka neefiga ciidamada badda mhm waa tahay dee taasna waa ilaahay waa u gargaaray marka ciidam- Ehe.
ciidamadii badda ma ku shaqaysay cabdiyo maya markaan imid dee dadkii oo isku dhexdhacay baan imid oo waa isaga tegay waa iska ruqsaystay goormaheed markaad soo noqotay siddeetan iyo labadii waan gartay markaa militarigii iyo arrimahaasaa kaa daadegi waayey haa haa waan isaga tegay dee dalkii oo isku dibu dhacay bahalkii isku isku dhexdhacay baan imid mo marka xaggeed qabatay Eh, meelna ma qabane meelahaas iyo marka baan iska fuulay mar- marka baan hadba dhinac mudanaysa dhinac ula socday shaqadoodii baan dib ugu laabtay waa tahay marka waxaad iska noqotay badmaax haa badmaax baan ahay waa tahay Eh, dhinaca kale fankii addaynu isagana dhinaca wadno Eh, markii aad istijaabisay heesihii aad kaga qayb gashay ma heesaad adigu lahayd bay ahaayeen mise heeso dad kale lahaayeen baa codkooda lagugu tijaabiyey maya maya anaa iska lahaa heestan ku- tartan ku galay heestay heed ma xasuusataa cabdi horta heestaas sooma bixin waagaas waxay ahayd inay yarna waan ahay oo dee magaranaysaa laakiin waxaan ka xasuusanayaa mhm inay ahayd waad ka ruwaaqsan doontaa markuu guudka ka raro garbaaga dhaansado bay ahayd yaa salaam marka eh, kaalinteed gashay waktiga kow baan galay waxaan la tartamaya cabdi tahliili iyo anigii waxaanu ahayn iyo cumar nuur cabdille ilaahi ha u naxariisto waan gartay marka eh, dee dhammaantiin waad soo wada baxdeen oo waxaad noqoteen fanaaniin la jecel yahay intii dhimateen ilaha u naxariisto heesihii kale kuugu xigay ee aad qaaday ee la duubay kuwee ka mid ahaa arday baan ahayo arday baan ahayo ubixi wadankaana wadankaana hayo waa kaasa waa gartay marka eh, heestaasi ma koox baa ku qaadayseen mise keliya Eh, kolley keligii waa ardada iga daba jiibinaysay ardada iskuulaadka waa tahay waa hees aad maaragtay dhinaca waxbarashada ee loogu xuso oo mar walba maaragtay lasoo qaato ilaa haddana maaragtay heesaha waxbarashada ee ugu faca weyn la ku jirta waa tahay e- e, heesihii kale kuugu xigay ku- maxaa ka mid ahaa waxaad jeclaatay yarararen uberjileele jinii kaama celiye hadday laabto rarararen kaajeedo kaajeedo lafteedu adna jab kuma laabno waaw adoo joogsan waayo jugta wadnaha gaadhiyo jira ay ku hayso jilbaha lagu riday absolutely
Janati kusilahay, janati kusilahay, janati
kusoo dhaafno cabdi weli dhinaca heesahaaga ayaan jeclahay inaynu ku noqonno intaynaase heesaha mid kala soo qaadan wakhtiga aad markabka saarnayd ee aad badda soomaaliya iska maaxaysay heesaha ma qaadi jirtay mise waxaad lahayd saaca bisaaca waayo horta waxaan profession iima ahayn waa tahay waan funka waa iska jeclahay laakiin kuma shaqaysan hobbi unbuu ku ahaaye shaqadaada mu ahayn maaha maaha maaha shaqadayda ma ahayn waa tahay wale waagaa dee markii markii heesaha dee koob markaa markaas heesiisa fanaan kaa horreeyaa la qaaday heesiisaba waa dhab waayo fanaaniinta iga horreysay baan heesooda qaadi jiray intaana intaana kuwayga aan rajaabin waa tahay waxaan qaadi jiray fanaaniinta kale aniga aad iyo aad waxaan u jeclaa marka u horreysa aad iyo aad inta la yidhaahdo salaad derbi kowdhe yaa salaam salaad maxamed shardi salaad maxamed baan heesiisa aad iyo aad u jeclaa waa tahay caashe cabdow waxaan deeda waa waa badan yihiin waxaan jeclaa waa badan yihiin waa tahay e waxaa jirta cabdi hees la yidhaahdo qays iyo leyla heestaa goormaad qaaday heestaa waxaan qaaday marrow mar dhow markaad leedahay ma intaad qurbaha joogtay mise inta wadankii joogtay waa halkan kanada inta joogay be waa tahay heesta yaa yaa ereyadeeda leh anaa iskale heesta iyo laxanka iyo kulli iyo anaa iskale music mar haddee heestuba ay hantidaada wada tahay ma aday ku saabsan tahay qisadeedu mise cid kale ayuunbaad ka samaysay maya inanaan jeclaadba baan u sameeyey heestan waan gartay inantaa ma iscalfateen mise maya maadna calfa allah kaa cawda waa yahay waan gartay bal heestaan aynu cabaar ku nasanno ay
sida layliyo qays kanu laasimayo hubda kaamalado qalbigaad lulataa sida layliyo qays kanu laasimayo hubda kaamalado qalbigaad lulataa lama yeesho xidhiir dumarkii lumiyo adigaygu lamaa adigaygu lamaan adigaygu lamaan lama yeesha xidhiiri dumarkii lumiyo adigaygu lamaan adigaygu lamaan alla adigaygu lamaan luquntaadiyo laafyaaga luquntaadiyo laafyaaga leegleeg socodkaaga ayaa ka ilaabkaye luquntaadiyo laafyaaga luquntaadiyo laafyaaga leegleeg socodkaaga ayaa ya ilaabkaye ya ilaabkaye ya ilaabkaye ya ilaabkaye waxaa loola jacayl dadku ay la damaan hadda la isla lulay midunbaa lugoy waxaa loola jacayl dadku ay la damaan hadda la isla lulay midunbaa lugoy ayga leexanino ligligaan qabano libinaynu helin libinayno helin libinayno helin ayga leexanino ligligaan qabano libinayno helin libinayno helin oy libinayno helin
e geedka jacaylka adiga gar daran goor iyo walbe caashiqii igalay kama guuraye waan goomanoo adaa geedigii raree balgaro maxay yadna ku saabsanayd waxay ku saabsanayd ani anigii inan baa xisaabtanay maalin waa jacayl tahay jacayl jacayl baana dhex maray waa tahay markaasay mar walbaba i dhigtaa bu haye aniguna de waan iska jeclaayo jacaylkeeda ma garanaysaa ka samri waaye ayadaan u sameeyey marka waxaad leedahay barorta ina xisaabi haadi De laakiin gartiina adaa qaaday adigii baana haddana maaragtay e- e- muduci ku ah gabadhii dee ma cid kaleo idin gar qaado u yeedhaan
may wa- waanu may wa hadde waayahay baari dee dad masaas ku socona saasa ku soconaya de laakiin imika xukun baad riddo waxaa tiri adigaa gar daran goor iyo walbe weliba mararka qaarna xataa maadanan
ayagaa gardaran gooryo walbeeg caashaqii galay kama guuraye
adiga gardaran gooryo walbe caashaqii igalay kama guuraye duwaan goomano ada geedigii rare balgaro waan goomano ada geedigii raaree balgaaro
heestaasi ayaanu kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeena caweyska washington intaynu toddobaadka dambe kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa codka fanaanka cabdi xasan dige geedka jacaylka gudinta ka daayo jirida hagoyn gallada dhexdeennu hayna wadagaadhe geestadahay geedka jacaylka gudinta ka daayo jirida hagoyn gallada dhexdeennu hayna wadagaadhe geestadahay waan goomano ada geedigii raare balgaro waan goomano ada geedigii raaree balgaro